kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qarar oo soo gebagabeeyey shirkii uga socday muqdisho ayaa soo saaray warmurtiyeed ka kooban siddeed iyo toban qodob dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidanka dowladda iyo galmudug ku dhex maray gobolka galgaduud kooxo hubaysan ayaa degmada kaaraan dhimasho iyo dhaawac ugu geystay mu'adin masjid iyo wiil la dhashay maamulka gobolka banaadirna waxa uu sheegay inaysan magaalada muqdisho ka dhici karin bannaanbax aan maamulka gobolka lagu soo wargelin iyo madaxweynaha elitereya oo go'aankii ciidamada etoobiya kaga baxeen gobolka tigray ku tilmaamay xeelad dib u gurasho ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwa idaacadda dalsan ugu dooroon waa xad sagaalka bisha janaayo sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran waxaa gabaldhici maanta warmurtiyeed laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaran kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday caasimadda muqdisho waxaana heshiis laga gaaray qodobadii doodu ka taagnay warmurtiyeedka ayaa lagu shaaciyey goorta lasoo gebagabayn doono doorashada golaha shacabka waxaana madaxda shirtay ay isla garteen shan iyo tobanka janaayo ilaa shan iyo labaatanka febraayo in lasoo ah in lasoo gebagabeeyo doorashada golaha shacabka afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo ayaa warmurtiyeedka la wadaagay warbaahinta
kow ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga labo guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ee siid waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal guddiga xallinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada saddex guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar labaatan labaatan kowdii oktoobar laba kun labaatan iyo toddobiiy labaatankii mey labada kun kow iyo labaatankii iyo labaiy labaatankii ogost kow iyo labaatan iyo heshiiskii warmurtiyeedkii sagaalkii janaayo labada kun labaatanka afar waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka shan guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xallinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey lix soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh ee lagamana faragelin karo toddobo ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii iyo abraacyadii doorashooyinka siddeed waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa sagaal waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada gelaysa warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo dahfurnaanta doorashada kursi kasta toban golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiyada xallinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda inay baalmartana waa in lagula xisaabtamaa
waafayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo oo akhrinayay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran oo muddo toddoba cisho ah golaha wadatashiga uga socday muqdisho halkan waa dalsan koox hubaysan ayaa degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dhimasho iyo dhaawac ugu geystay mu'adin masjid iyo wiil la dhashay abuukar axmed xasan dayax ayaa warbixintan ka diyaariyay
waa halkii dadka uu ugu yeeri jiray salaadaha iyo kayrka alleh oo maanta lagu oogayo janaasadiisa kooxa ku hubaysan baastoolado ayaa xalay xaafadda diikow ee degmada kaaraan ku dilay xamse cabdow axmed oo ahaa mu'adinka masjidka muqdimo guure iyagoona sidoo kale dhaawac daran u geystay axmed cabdow axmed oo ay walaalo ahaayeen xilligaas oo ay doonayeen inay u hoydaan gurigooda
mu'adinkii masjidka muqdimo guure ee degmada kaaraan ayaa halkan laga bixiyey meydkiisa allah u naxariistee mu'adinka iyo walaalkii xalay ayaa dabley hubaysan waxa ay ku toogteen degmada kaaraan halkaas oo uu xamsi ku geeriyooday axmed cabdowna uu dhaawac ku yahay oo uu yaallo mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho waxaa loo qaaday qabuuraha muqdisho ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo aan uga qayb geli doonno aaskiisa
allaha u naxariistee aaska marxuum xamse waxaa ka qayb galay ehelada marxuumka jamaacada masjidka muqdimo guure iyo dadweyne aad u fara badan oo ahaa kuwii saaxiibka la ahaa iyo dadkii kale ee degmada ee uu kayrka ugu yeeri jiray halkan iga dambeeya waxaan ku aasay allaha u naxariistee marxuum xamse cabdow axmed oo ahaa allaha u naxariistee mu'adinkii masjidka muqdimo guure ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir allah u naxariistee hadda qabrigiisa waxaan ka huleelay dhammaan jamaacadii masaajidka oo ahaa kuwii uu ugu yeeri jiray kayrka iyo salaadaha alleh waxaa ku haray oo keliya ehelkiisa iyo dadkii kale ee isaga saaxiibka laaha oo ay weli ku dambayso murugada iyo tiiraanyada geerida eheladu waxa ay dalbadeen in ay cadaalad helaan maadaama laba wiil midna laga dilay midna laga dhaawacay allah u naxariistee xamse waxa uu ifka kaga tegay afar carruur ah labaxaas waxa uu sidoo kale uu biili jiray oo uu u kaalmayn jiray waalidkiis gaar ahaan hooyadiis oo uu ku ogaa halka ay degan tahay degmada kaaraan ee gobolka banaadir dowladda soomaaliya markaa usoo jeesto ciidamadu waxay siisaa mushaar si ay cadowg noogu dhiciyaan laakiin ciidamadu waxay mushaar u soo qaataan inay ummadda soomaaliyeed shacabka inay laayaan anagu dhallinyaraan nahay wax walbaa dalkaan ka bedeli karnaa labadan wiil mid hooyadiisoo soomac salaamiya xaaskiisa u socday midna gurigiisa u soo socday hooyadiisoo rabi inuu xalay la siifto alxamdulilah meaysan dhicin tii rabbiyaa dhacday dowladda soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay siyaasad amnigii dalkaan sugaynaa wax amni sugan ma leh annagaa nagula baabi'iyey hooyooyinkiina maalin walba aa u oynooyin xaasaskiina asay saaranooyin ilmo yaroo carruura ah oo umulku jiraana agooman aabba ma haystaan daryaal ma haystaan intaasoo dhanna waxaa sababteeda leh dowladda soomaaliya dadweynaha waxaan kula talin lahaa inay dhiig isku yeelaan maanta aan walaalaygaa dhinteen beri walaalahagay ku imaan doontaa haddaan saan isku gacmaa aan u saaranno kulligayna waan wada dhimanaynaa qaabdaraan u wada dhimanaynaa geeridu waa ogolnay laakiin gobonnimo inaan ku dhimanaan jecelnahay dowladda soomaaliya hadday saan wax ka bedeli weyso dhallinyaradan way arkaysaa waxqabadkooda dilalkii xaafadda markasta ka dhacaan waxbaa la dhaca waxbaa la dilaa waxbaa la kufsadaa mar walba waxaan lahayn waxa waaye maxaa lahaay waa laga dabataya waa la soo qabana wax la soo qabtana waa aragna maanta hadda dadkii walaalkay dilay magaaladay joogaan xaafadda ila degan yihiin ayaga ay dhahayaan maxaa ku dhacay mise soo u dhintay ninna walaalkay dilaa waxa dhaha soo u dhintay xaafaddu jaama inaad taga ma soo qaban kari saldhig maku dacwe kari saldhig woo imaad wuxuu leeyahay walaalkaa soo u dhintay sidee wax u gaareen wax kale ay ihayaan ma lahan walaalkay cadaalada uu rabaa dowladda haddii cadaalad ee tahay cadaalad dadka dilay walaalkay wala joogaan على صقب عدالة على الجواد على الجوي هذا ما عنده هنا جواد على شركة والله الله بالله سنة عمرك وحاصل وش بساعد أبا هاي هذا وأنا أدي بجرا وأذان وأقم بجرا مر صعب تقول جرا مر بقى وقت ولا لي شو كان راح أنا لا شيء ودي ما كانوا كنا ساس وهذا ما ودعين وأنا كنت كنا وأنا وقرأ آخرنا قبل يسأل الله واسع أنت شو حاضر تعال ودم بالله مركا سوماليا مصيبة وعملتي ha ahaatee haddana waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo nimanka ula amirka ah oo xukuumadda ah oo ammaanka sheeganayo isku haysta ammaan baan sugaynaa iyo ammaan baan sidaa yeelaynaa ilaahay baa ammaankeena sugi kara ilaahay baan cadaaladda ka sugaynaa cadaalad ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed in ilaahay horta uu raxmadda soo geliyo oo isjeclaysiiyo insha allah kuwaana ilaahay u naxariisto
saaxiibkeena allah u naxariisto gacanka xaq daran ayaa dishay dowladda soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa in ay gacan bir ay kusoo qabato dadka xaq daradaas oo saaxiibkayga ay ku dileen iyo midka midka labaad saaxiibkayga oo dhaawaceen marka waa idin tacsiinayaa marka waxaan rabnaa dowladda soomaaliyeed inay wax qabato arrimahan macnaha ka socdo dilalka iyo dhaca iyo boobka oo markaas xaafadaha noogula sameeyo carruurtii ayna hataa aan soo gadi karin maxaa ladhahaa hal tumin oo sokora ay soo gadi karinoo jidka loo taagan yahay ciyaal madilay ay jidka u taagan yihiin oo madila gelinayo kasta uu haysto gacanta uu ku wata laga qaadanayo intaas dowladda soomaaliyeed wax ay ka qabanayso malaha ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soomaaliyeed ciidamada taliyaasha waxaan rabnaa inay wax noogu qabtaan falalkan dhacayo maalin daa'ir degmooyinka horta ka dhinta ilaahay ha u naxariisto kan caa oo jirna ilaahay cafaad ilaahay asiiyo laas waxaan gocsanaynaa dowladda soomaaliya in xaqeynana siiyaan oo laba wiilashaas lala dili midna lala dhaawac in xaqeynana siiyaan waxaan kaloo warkii addoommo qalaya wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha waqtiisa dhammaaday waxaan aan warkii addoommo qalayaan nimankaas oo walaalaha la dili waxaan rabaa cadaalad in la helo gobolka banaadir iyo maamulka degmada kaaraan waxa ay marar badan sheegeen in ay wax ka qaban doonaan oo ay ka guulaysan doonaan kooxaha dhaca iyo dhibaatooyinka kale oo ay dilalku qayb ka yihiin ka geysanaya degmada kaaraan ee gobolka banaadir laakiin dhibaatooyinka iyo dilalku weli waa kuwa kusii badanaya degmada abuukar dayax warbaahinta dalsan qabuuraha muqdisho duleedka magaalada muqdisho
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali yare ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ujeedkiisu ahaa xoojinta sugidda amniga caasimadda muqdisho shirkan oo ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa inta uu socday waxaa aad loo falanqeeyey sidii loo xalin lahaa caqabadaha ka jira dhinaca amniga iyo la dagaalanka kooxaha burcadda ah ee dhaca bulshada qaybaheeda kala duwan ee caasimadda ku nool gudoomiye caliyare oo shirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in amniga caasimadda inta lagu jiro arrimaha doorashooyinka uu maamulka gobolka banaadir u madax bannaan yahay uuna mas-uul uga yahay guddoomiyaha gobolka cumar maxamuud maxamed cumar filish islamarkaana shacabka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan laamaha amniga wuxuu sheegay guddoomiye caliyare inay maqlayaan abaabulka bannaanbax la doonayo inuu dhaco balse bannaanbaxyada la dhigayo loo baahan yahay in oggolaasho waa laga haysto maamulka gobolka banaadir oo fasax la weydiisto sida uu caliyare hadalka u yidhi
inta lagu jiro howlahan sida aan sheegay gobolka banaadir isaga ayaa u madax bannaanaa doona amnigiisa waxaana lagu shaqayn doonaa awaamiirta iyo talooyinka guddoomiyaha gobolka banaadir doqa magaalada muqdisho waxaan maqlaynaa inay jiraan arrimo badan oo magaalada ka socda oo ay ka mid tahay in bannaanbax la sameeyo bannaanbaxa sidii mar kastaba aan ku celcelinno waa arrin dastuuri ah waa arrin biyo kaba dhibcaan ah waa arrin aan la diidi karin inay dadka soomaaliyeed fikirkooda muujiyaan iyo waxa ay qabaan dastuurku sida arrintaas oo dadka xuquuq u siinaya si la mid ah ayuu iyagana wuxuu u siinayaa waajibaad ay tahay lagula xisaabtamo waxaa ka mid ah in in la maro habraacyada qoran ee maaragtay arrimahaas ku tacalluqa oo ay ka mid tahay in gobolka banaadir la soo weydiisto oggolaansho si aan u ogaanno cidda bannaanbaxa samaynaysa kirada dadka ka soo qaybgelaya si annagana aan ugu talagalno baahida ciidan ee u dhiganta si dadka soomaaliyeed ee fikraddooda muujinaya ammaankooda loo ilaaliyo marka waxaan u baahannahay cid kasta oo arrimahaas ka fakaraysa sida aan suuqyada ka maqlayn
warkaas caawa waxaad ka dhegaysanaysaan dalsan muqdisho sagaashan iyo kow dhibic shan madaxweynaha dalka eleteriya siyaas afawarki ayaa sheegay go-aankii ay ciidamada ethoobiya kaga baxeen gobolka tigraay inuu ahaa xeelad dib ugurasho ah balse lama filaan ahaa siyaas oo xalay waraysi dheer siiyey warbaahinta afka dowladda ku hadasha waxa uu waraysigiisa kaga hadlay doorka uu dalkiisa ku lahaa dagaalka tigree siyaasadda gobolka iyo arrimo caalami ah sii daynta uu abi axmed ku sii daayey maxaabiista siyaasadeed ee fallaagada t b l f ayuu ku sheegay siyaas in uu u gogol xaarayo dib u heshiisiin qaran inuu u gogol xaaro waxaa sidoo kale siyaas afaweerki madaxweynaha dalka elitariya laga filayey inuu isna sii daayo maxaabiis siyaasadeed ugu xidhan warki aad kala socoteen caawa dalsan muqdisho soomaaliya waa naga intaa waad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la heliyaabaa tale la hel